إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله walaalayaal macshar alikhwa waxaynu maanta oo jimco ah salaadii casar kabacdi iyo masjidkan barakaysan masjid الnakhiil xarasahu اllah aynu u fadhinaa fadhigii labaad ee nadawaadka cilmiga ah shicaarkooduna uu yahay aلsalafiyaة manhaج rabani wwaajibun sharci xalaqadan waxay mashaayikhdu ku eegayaan iftiraaqa iyo raadka uu ku leeyahay ummatu muxamed calayhi الsalaatu wasalaam waxaan idinka qarsoonayn ahmiyada ay leedahay in mawaadiicda sidan oo kalea laga hadlo iyo faa'iidooyinkay leeyihiin waxaana runtii aan ka sheegi karaa ahmiyada in laga hadlo mawduucan oo kale ay u leedahay ummaddeenna iyo dalabatulcilmiga iyo dadka ducaadda ah in aynu garowsanno firaq badan oo kutubteenna ku jira amaba si guud ay mashaayikhdu uga hadli doonaan cibradu inaanay ahayn xilliga ay firqadani bilaabantay amaba ciddii bilowday tafaruqa laakiin cibradu inay tahay firaqaas cabra taariikh ay ahlu sunnuhu ay ka digayeen asxaabu almanhaj asalafi inuu maanta uu jiro ahmiyaddu waa taas waxaa kaloo ahmiyadda mawduucan kor u qaadaya firaqa iyo dawaa'ifta ahlu sunnaha iyo manhajka salafiga ah khilaaftay cabra taariikh afkaartoodii inay jiraan dad ku baaqaya oo atbaac u ah oo nashrinaya waxaa idan waajib ku ah dadka aaminsan almanhaj aلsawiy waالsiraaط اlmustaqiim inay ummadda uga digaan waxaa kaloo ahmiyaddeeda kor u qaadaya in aynu dalabatulcilmiga iyo muslimiinta aynu xasuusinno alcahd alqadiim cahdu alcizati waasharaf oo ahaa xilligii islaamku ugu sharafta badnaa oo aan uu ahaa xilli aanay jirin firaqa iyo dawaa'iftu oo islaamku uu ahaa yad keliya iyo qowl waaxida iyo qalbi keliya inaynu taa xasuusino waxaa kaloo ahmiyada mawduuca kor u qaadaya inaynu garowsanno masiibada ku habsatay alumma alislaamiya inay tahay firaqaas maanta laga hadlayo inay sabab u yihiin dulliga iyo shataadka iyo dhibta muslimiinta ku dhacda waxaa mawduucan ahmiyadiisa kor u qaadaya in mar labaad aynu milicsanno oo aynu dib ugu noqonno wuxdadii iyo kelinimadii iyo jamaacadii waaxidka ahayd iyo muctaqadkay aaminsanaayeen qabla aliftiraaq waxaa kaloo mawduucan kor u qaadaya ahmiyadiisa in dalabatulcilmigu ay fahmaan iyo dadka muslimiinta ah khilaafka maanta jira muslimiinta dhexdooda asbaabtii keentay si loo cilaajiyo waxaa kor u qaadaya ahmiyada mawduucan mashaayikhdu ay ka hadlayaan in ahlu sunnuhu asxaabu almanhaj asalafi inay foo si foojigan ay isha ugu hayaan taxarukaadka iyo isbadbedelka iyo nashaadaadka ay samaynayaan asxaabu alfiraq waalahwaa si ay dadka muslimiinta ah uga digaan in ay u horseedaan weylaad iyo dhibaatooyin cusub mawduucan ahmiyadiisa waxaa ka mid a in la nooleeyo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar oo nabiyuna moxamed calayhi asalaatu wasalaam wakhtigiisii wuu diiday in nin ahlulbidaca inuu madaxa qaado abubakarna xilligiisii wuu diiday nin ahlulbidac ah inuu madaxa qaado wahaakadaa cumar wa cuhmaan wa caliy innakuna dariiqii baynu ku soconnaa in muslimiinta aynu ilaalinno caqiidadooda iyo manhajkooda in shaa allahu tacaala mashaayikhdu waxaa ugu horayn doona sheekheenna faadilka ah sheekh rashiid oo isagu qaadan doona maxaawiirta kale ah mafhuumka uu leeyahay aliftiraaq asbaab mafhuumka bimacnaa tacriifka asbaabtii keentay tafaruqa iyo xilligii uu bilaabmay ee waa alumma almuxamadiya uu ku bilaabmay tafaruqu waxaa ku xigi doona ashaykh cabdallah albarbarawi oo isagu qaadan doona tafaruqaasi iyo taxasubka mucaasirkaee xilligan jira dhibta uu leeyahay waxaynu ku soo gebagabayn maxaawiirta kale ah addacwa asalafiya mowqifka ay ka taagan tahay iftiraaqa iyo axsaabta iyo dhibtaa dhacday sidee baynu u daweyn karnaa wax uga qaban karnaa oo uu geli doono ashaykh alalbani ilaahay subxaana wa tacaala mashaayiikhdana dhammaantood ha xifdiyo dalabatulcilmigana xaqa ha ku sugo waxaan ku celinayaa oon baraarujinayaa wixii as'ile ah majlis khaasa ayuu yeelanayaa oo lagaga jawaabi doono laakiin soo gudbiya waana la tartiibinaya waxaan kaloo mar labaad baraarujinaya inaynu deganaanshiyaha ilaalino markaynu maalinkii hore lahayn deganaanshiyaha uma jeedno cid wax ina yeesha laakiin waxaan u jeeday in haddii qof uu istiraado xataa su-aal wax weydii in yacni xarakaadka iyo deganaanshiyaha aada loo ilaaliyo walaal baa ma tagay ayaantii dhoweyto shabaabkao dhan kalabarh baa ku jeestay inaynu ilaalinno xasiloonideenna iyo deganaanshiyaheena biidni illaahi tacaala waxaan ku wareejinayaa hadalka sheekh rashiid ayaan ku wareejinayaa falyatafadal mashkuuran wa maajuura bismi illaahi raxmaan raxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إن شاء الله تعالى كل كلمة اسككوب كوبا أيان إن شاء الله تعالى كلمة دونا افتراقا iyo macnaha uu leeyahay iyo asbaabtii keentay iyo taariikhdii ama khadkii taariikhiga ahaa ama sidii uu u soo bilaabmay firaqu mafhuumka ama macnaha iftiraaqu uu leeyahay xagga luqadda carabida iftiraaqu wuxuu ka soo hor jeedaa ijtimaaca alijtimaac waa in la isu yimaado افتراقنا وإن لك لتقه وخلاف الجمع والاجتماع بالله سيدا ساعون المضى المقدع عربه مركي تعريفين أيان سيدا سيكو قيحان اه ابن منظور الأفريقي كتاب جيس لسان العرب مركم مادة كلمة دا أما أصلك فرق أما فرق مركو تعريفين أيوه wuxuu odhanayaa markuu isku soo geeyo waa khilaafu ljamci waxay khilaafsan tahay ama ay ka hor imanaysaa jamcinta waxa la isu geeyo bay ka hor imanaysaa kadibna tusaalayaal buu keenay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu walaa tafaraquu yani waa khilaafkii ijtimaac iyo in la isu yimaado wixii khilaafiyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam labada qof ee wax kala iibsanaya waa kii ku tilmaamay inay khiyaar ku sugan yihiin maa lam yatafaraqaa haddaanay majliskaa ama goobtaa haddaanay ku kala tegin in ay maaragtay markaa khiyaar ay leeyihiin marka waxaan u jeedaa yani iftiraaq waa infitaal in la kala tago ama inqisaam sidaasuu markaa macnaheedu kutubta marka luqadda carabida marka la isku soo khulaaseeyaba ama aljumlatu fii dalik marka la soo ururiyo aliftiraaq luqa ahaan waxay ku wareegtaa tafaruq infisaal mufaasalo shuduud mubaayano inqisaam muqaataca inqitaac tashacub khuruuj can iljaadda wixii toosnaa ama sawaabka oo qofkuu ka baxo ama asalka markuu ka baxo macaanidaasay markaa isugu imanaysaa ama markuu dee dad fara badan ka tago macaanidaasay markaa luq ahaan isugu imanaysaa xagga sharciga aliftiraaqu sharcan marka sharciga la tacriifinayo kelmadda istilaax baanu iska daynaya laakiin sharcan marka la tacriifinayo macaani fara badan baa lagu idlaaqaa macaanidaa lagu idlaaqa dhowr qodobba ugu muhiimsan kow markan kelmaddan iftiraaq horta dhowr kelmadood ayaa sharcan la macno ah tafaruq iyo iftiraaq alahwaa lafdigaasina isagana in badan baa la ceebeeya iyo lafdigii bidcada yacni alahwaa albidac aliftiraaq yacni waxay yihiin alfaadahaasi way isku dhadhow yihiin ahla alahwaa ahla albidca ahla alfurqa macaanidaasina waxay tilmaamaysaa in la ceebeeyey oo ay ceeb iyo dam u saaxiib yihiin bay taasina tilmaamaysaa marka calaa kulli xaal aliftiraaq waa altafaruqu fi ddiini waa diinta oo lagu kala tago waalikhtilaafu fiihi diinta oo laysku khilaafo إلهي ندى تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني ولا تفرقوا وافتراق الدين تإن لقوك لتقو للدين رسول كأننا عليه الصلاة والسلام وحكى الصحي كالسبنا هذي إنه يدي يهود وحكوك لتبتي كوب يتضبات الفرقو أما الذي يتضبات الفرقو نصارى markaa firqa inay diintii isku khilaafeen ummaddayduna waxay u kala tegi doontaa buu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toddobaatan firqo taasina waxay tilmaamaysaa tafaruqa diinta ama umuurta diinta in la isku khilaafayo tafaruqaa diinta waana dee shay madmuuma waana shay la diiday oo taabanaya ictiqaadkii usuushii tanaasuc keenaya wuxuu keenayaa in laga baxo sunnadii iyo sawaabkii iyo jaadadii xaqii inuu qofku khilaafo iftiraaqaasi waa kii sharcan waxaa kaloo da lagu itlaaqaa oo iftiraaq lagu itlaaqaa al-iftiraaqu can jamaacati lmuslimiin jamaacada muslimiinta in la khilaafo oo dadkii muslimiintii iyo imaamkoodii iyo jamaacadooda iyo amiirkooda in la khilaafo ama dee khuruuj cala alumma ummadda dee muslimiinta adiladana waa laga wada fahmaya dadkii muslimiintaha inuu khilaafu ka baxo ama seef u qaato ama qori u qaato ama jamaacat almuslimiin in la ceebeeyey khuruujka cala alumma cala alimaam cala alxaakim ama seefa u qaato inaanay taasina bannaanayn taasina waxay ku dhacaysaa aliftiraaqu sharcan waa shay ceebaysan oo wuxuu keenaya in dan laga baxo ictiqaadkii saxda ahaa ama shuduud buu keenaya yani jamacata muslimiin wax alaala waxaa soo dhan da way ku jiraan xataa dadkii dee fitanka ku dagaalamayey dadkii qabaasha isku deg wax alaala waxaa soo dhani waa iftiraaq dee in la ceebeeyey ama taxda raaya jaahiliya ama camya ama dee qabaliya ama axzaab ama xisbiya laba xisbi inay dagaala waxaa soo dhan waa dee iftiraaq in la ceebeeyey وانا شيء مذموم وانا عبسي الخلاصة في ذلك مركا دي جملة لصوء أروريو تعريفك جامعة أما تعريفك شامل كاهي يعني وحو كل عيا والخروج عن السنة والجماعة افتراك اللعيبي وصوء خلاصين هنا وإن لقبحه سنة دي هي جماعة دي asal ka mida usuusha shareecada ama dee wax asalba ka badan usuushii ictiqaadka ama usuushii camaligahay ama wixii la xidhiidhayay masaalixda muslimiinta almasaalix alcudma lilumma inuu khilaafo oo uu jeexo ama ku baxo a'immada muslimiinta ama jamacada muslimiinta uu ku baxo shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah halkaa markuu sheegayo man huwa almubtadic yani mubtadic waa ayo markuu tilmaamayey halkaa waxa uu leeyahay waa ka khilaafa asal ka mida usuusha ahla sunna waljamaaca ama usuushii caanka ahayd ee macruufka ahayd cinda ahli sunna waljamaaca masaajilkii macruufka ahaa ee mudawabka ah ee ku qorna kutubta ictiqaadka iyo sunnada kutubta xadiiska ku taallay wixii khilaafa inuu maaragtay markaa furqo iyo bidco inuu markaa ku dhacay calaa kulli xaal tacriifka shaamilka ah ama tacriifka fiican ee mukhtaarka ahi iftiraaqa intaas ayuu ku dhacayaa dee waxaasoo dhanna waa la ceebeeyey kii jamaacada muslimiinta ku baxa ka amiirka muslimiinta ku baxa ka usuusha ahlu sunnaha khilaafa ictiqaad masaalix alcaama wax allaala waxaasoo dhan waa la mid xataa waxaa kaloo dee la mid noqonaya asxaabulkalaam علماء ويتبديعيين الجهمية وأصحاب الكلام المتكلمين والفلاسفة ويقولون ده علم الكلام والجدل جدل يمراء في الدين ينساع في الدين يقولوا كصدرين مرقا لبضهم أما أصحاب السيف وقال هذا السدتة أما أصحاب الكلام إذا بدعك خلافتي انت سمين أصحاب البدعيين بي علماء كتبت كنت عرفيان ama culummadu ay ku qeexaan kutubta ictiqaadka ahlusuna waljamaaca wuxuu yihi shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah waalbidcatu maqruunatun bilfurqa wuxuu yihi bidcadu waxay la xidhiidhsan tahay furqo waayo de mar maadaama bidcabuu ku dhacay khulaasada bidcaduna de waa maa khaalafa sunna waxa sunnada khilaafay baa bidca la yidhahda marka lasoo ururiyo taana ama khulaasadeedu waa inta bidcadu waxay la xidhiidhsan tahay furqo yacni bimacnaa dee waa iftiraaq baa ku jira sida sunnadu waxaa la xidhiidhsan jamaaco oo dee jamaacadu waa raxma waalfurqatu cadaabun yacni sidii dee macruufka ah ahlucilmigu kutubtooda ku miskiniyiin waxaa la yidhaahdaa buuri shaykhulislaam ahlu sunnati waaljamaaca sida la yidhaahdo ahlulbidcati waalfurqati marka maadaama bidcaba uu ku dhacay ama bidca uu u saaxiib yahay furqo sawaabkii iyo jaadadii iyo sunnadii maadaama uu ka baxay furqo iyo bidco baa loo tiirinaya marka ahlulbidcati waalfurqa kitaabu listiqaama lishaykh alislaam majalladda koowaad waa safxadda afartan iyo laba intaasi waa iftiraaqii luqatan iyo sharcan wuxuu ku wareegiyey markaynu taa dhaafno asbaabta iftiraaqa asbaabta keentay iftiraaqa ama dee asbaabta keentay inay bidcaduba soo daahirto culammadu dee kutubta asbaabu duhuuri lbidac ama dee asbaabta in dee madhab ama nixla ama inay soo baxdo culummadu waxyaabo fara badan bay sheegeen intaynaan taariikhda yara tilmaamin marka asbaabtaas dhowr asbaabood oo guudna way jiraan qaar khaasoo fara badanna waa jiraan horta sida guud marka laga warramayo asbaabta keentay firaqan faraha badan asbaab khaarijiya horta asbaabta qaar waa asbaab khaarijiya ama maxaan ku idhaahdaa wax laga keenay majuus ama wax yahuud laga keenay ama taabica laga keenay ama yuunaan laga keenay ama hind laga keenay waa wax dee asbaab khaarijiya oo dadkii ya wax dabadda kaga yimi oo dadkii muslimiinta ahaa yacni bimacnaa dusha kaga yimi oo dee bimacnaa dee gudahooda aan ahayn wax dee tasiir gacanka dee waa la yaqaana gacan kale ku jirta ya gacan kale ayaa ku jirta bimacnaa dadkii muslimiinta ahaa gacan kale ku jirta oo bimacnaa dadkii muslimiinta ahaa dee waa waa maaragtay waa lagu jiraa meeshii asbaab khaarijiya asbaabna waa asbaab daakhiliya asbaabta daakhiligaana ee dee keenaysaa firqo ama bidca ama hawo waxa laba waxaasoo dhan keenaysa markii laysku soo ururiyana waynu tafsiirin doonaa ilaa toban qodob baan insha allahu tacaala sheegi doonaa de kol waa laga dambayn doonaa taana insha allahu asbaabta taasina waa asbaabna waxaa la odhan karaa asbaab manhajiya oo dee asbaabta manhajiga ah inkastoo umuurta qaar is soo hoosgelaya asbaabta qaar tadaakul baa ka dhexeeya calaa kulli xaal ama manhaji ha noqoto ama khaariji ha noqoto ama asbaab daakhiliya ha noqoto waxaan doonaya insha allahu tacala inaan carabka marino biidni illahi jala wacala asabab alawal sababta ugu horraysa ee keentay ixdaad fi diin diintii saxda ahayd in wax lagu soo daro horta marka ugu horraysa dee waynu ognay rasuulku calayhi salaatu wasalaam shariicadii waa caddeeyey bayaan buu ka dhigay diintii waa dhammaystiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi faaraqa addunya adduunyada wuxuu ka faaruqay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo diintii dhammaystiray ayuu ka faaruqay adduunyada salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qowlkii ilaahay tabaaraka wa tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina markaa diintii kaamil isagoo dhammaystiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo waxba aanu ka tegin saxaabigu muxuu yidhi yacni ma jiro daa'ir yuqallibu janaaxayhi ilaa dakara lana minhu cilman shimbir duulaya hawada duulaya waxbuu nooga sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaas calayhi salaatu wasalaam shariicadii bayaan tabyiin waa la dhammaystiray fatradaasna dee fatradii rasuulku noolaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee dhulkuna nabad buu ahaa balaayana may jirin dhagdheerna may jirin bidcana may jirin wax dee hawana may jirin dhulku iska cade sax fatro fiican oo dee cahdigii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayuu ahaa marka calaa kulli xaal bidac baa bilaabmay marka asbaabta bidacaa keentay ama dee bidca inay soo baxdo ama ixdaad fi diin inuu soo baxo kow aljahlu biadawaati alfahm waxaa ka mid ah asbaabta horta ugu daran in dadku ay ka jaahil ahaayeen dadka qaar ama dee ha ahaado shaksigii keena ama madhabkaas adawaadkii fahanka inay jaahil ka ahaayeen ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu soo dejiyey qur'aankii kariimka ahaa waa carabi qur'aanka kariimka ahi bilisaanin carabiyin mubiin waa lisaan carabi ah oo mubiin ah oo la caddeeyey waana luqa carabiyu ku socday oo dee alfaadii carabta ataaliibtii carabta calaa lisaani alcarab dalaalaadkii alfaadii sunan alcarab fiqh alcarab dariiqadii carabtae saxda ahayd ayuu markaa dee caadi uu qur'aanka kariimka ahay sidaasuu ku soo degay ilaahayna wuu ka warramay ina anzalnaahu qur'aanan carabiyan qur'aan carabiyan ku soo dejiyey qur'aanan carabiyan hayra dii cuwaj marka waa lisaankaas carabiga ah ee mubiinka ah ee la caddiya marka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dee carabi buu ahaa kitaabkuna waa carabi sunnuhuna waa carabi dee rasuulku carabtana waa u digay calayhi salaatu wasalaam ummaddii kalena kaafatan inuu u digo salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi baa loo soo diray carabtina dee way way fahmayeen dee dadkii kalena inuu gaadhsiiye calayhi salaatu wasalaam markaa shareecada qofka eegaya ama naadirka fi shariica hadduu fiirinayo shareecada ama diintaba uu eegayo ama nusuusta uu eegayo ama adilada sharciga marka la fiirinayo waa inuu qofku luqadii carabiga saliiqadii luqa carabiya ama adawaadkii luqa carabiya waa inuu fahansan yahay waayo haddii kale waxaa dhacaysaa inuu ama kitaabka taxriifiyo leexiyo ama dee sunnada rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam fahan qaldan ama si u fahmin inuu ka qaato ayaa taa dhici karta marka waxay u laabanaysaa aljahlu inuu qofku dee luqadii carabada inaanu garanayn inuu diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala ay sababto inuu diintii wax ku soo daro ama madhab inuu sameeyo ama inuu markaa hawo raaco uu meel kale qardo jeexo ayaa dhici karta culammadu markaa tusaalayaal nin baa aayaddii qur-aanka aayadee kariimkaad waa tusaale fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i matna wa hulaasa wa rubac aayaddii fankixuu maa taaba lakum aayaddii qur-aanka ahayd marka aayaddii qur-aanka ahayd wuxuu yidhi allah waxaa laga qaadanayaa ama waxaa laga fahmayaa in la guursado sagaal dumari way bannaan tahay oo niyo maxaad ku bannaysay al dee deliil baan u hayaa deliilkuna waa maxay masna waa waa laba waa salaad saddexna laba ugeed soo shan ma aha waa rubac afarna ugeed sagaal sagaalku inuu bannaaya aayaddaasoo deliil walaa xawla walaa quwata illa billah marka dee diintii ilaahay tabaaraka wa tacaala ama laba ama saddex aw ama afar markaa dee fahankaa uu qaldan macaanidii qur'aankii kariimka ahayd inuu markaa leexiyey taasina waxay keenaysaa qofku dee diintii iyo carabidii waayo carabida markuu qofku carabiyada fahmo wuxuu fahmayaa kitaabkii iyo sunnihii weliba si saxa ayuu diinta u ilaalinayaa bidco iyo ixdaas iyo ra'yi iyo hawo ma jirto haddii kale dee diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka ridayaa xaqeedii waa garab maray calaa kulli xaal taasi waa shayga ugu horraysa sababta labaad aljahdu bilmaqaasid waxaa ka mid a asbaabta keentay bidcadu inay dhacdo ama dee firaquba inay soo baxaan in dadku ay ka jaahil noqdeen bilmaqaasid almaqaasid asharciya yacni maqaasidii shareecada inay dadku ay garan waayeen qofku markuu dee shareecada fiirinayo ama dee diinta uu ka hadlayo ama axkaamta shareecada uu ka hadlayo ama adilada uu ka hadlayo waa inuu ka ictiqaadsan yahay alkamaal diintu waa inuu ku eego cayn alkamaal diintu way dhammaystiran tahay hadduu is tidhaahdo adigaa kabkabaya ama adigaa isu geengeynaya ama yacni subxaana allah dee wuxuu ku naqsi ama dee nuqsaan ayuu ku fiirinaya marka waa inaad ictiqaaddo diintu waa dhammaystiran tahay waa inaad akhrisato adiga oo ilaahay ku kalsoon adigoo daacada adigoo ilaahay rumaysan cibaadaadkeeda daacaadkeeda mucaamalaadkeeda inuu qofku dee maaragtay maqaasidii shareecada isaga oo aan wax kale maaragtay ka baxayn inuu markaa uu qofku ku dadaalo inuu fahmo maqaasidii shareecadii islaamka maqaasida dee shareecada islaamkuna inuu qur'aanku inuu xaq yahay sunnadu inay xaq tahay ee qur'aanka iyo sunnadu inaanay isdiideyn sunnada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay sharaxdaa ama waxay fasirtaa ama waxay caddaysaa qur'aanka qur'aanku wuu iswada fasirayaa isma burinayo isma diidayo ikhtilaaf ma laha wax isburinaya ma laha marka waa inuu si- ku eego qur'aankii kariimka ahaa iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ka ictiqaado inay dhammaystiran yihiin inay xaq tilmaamayaan inaanay naaqis ahayn inaanay isburinayn inay iswaafaqsan yihiin inay ista'yiidinayaan inuu sidaa haddii uu si kale ku eego waxaa ka gelaya fahan qaldan ama suu fahmin ama madhab kale ama bidco kale ayuu markaas samaysanaya waxaa kaloo ka mid ah asbaabta sababta sababta saddexaad taxsiinu danni bilcaqli waxaa ka mid ah asbaabta lagu lumo ama asbaabta keenta in dee qofku bidco ku dhaco ama ixdaas fi diin uu ku dhaco inuu caqliga wuxuu ka malaysanaya ay fiican tahay wuxuu isleeyahay caqliga sariixa ahi caqligu hadduu sariix yahay dee isagaaba laga hormarinaya ee naqligii saxiixa ahaa ama daliilka saxda ah waxaa laga hormarinaya caqli marka dee caqligu taxsiin marka maadaama taxsiina danni bilcaqli caqliga uu u haysto wax fiican caqligu inuu yahay waxay keenaysaa adiladii sharciga ahayd ama inuu ta'wiiliyo ama inuu tafwiidiyo ama inuu yidhaahdo alla kani waa khabaru aaxaad khabarka aaxaadka baabka caqaa'idka ama baabka ictiqaadka lama qaato marka dee qofku hawadiisii iyo taqdiimu lcaqli cala naqli shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah raxmatan waasica waa ka dee in badan caddeeyey caqliga basharigaahi ama caqliga basharkaahi in waxa loogu talagalay inuu fahmo nusuusta faham baa loogu talagalay marka xadkiisa haddii caqliga la dhaafiyo qofku u lumay umuurta qeybka aliimaanu bilasmaa aliimaanu bisifaat illah wax allaalo waxa waxyaabaha soo arooray haddii caqligu aanu gaadhayn hadduu caqligii umuurtii sharcigaa dhex qaadsiiyo inuu lumin marka calaa kulli xaal caqligu wuxuu ta'yiidinayaa adilada sharciga ah caqligu u ta'yiidiyaa waka shaykhu lislaam leh muwaafaqatu alcaqli sariix linaqli saxiix caqliga sariixa ee saliimka ahi xaqiiqatan uu waafaqayaa ama waa ayidayaa naqliga saxda waa ayidaya taana kitaabkiisii dhammaa waa sagaal mujallad baan filaya ama waa sideed nusakha daru tacaarud alcaqli wanaqli marka caqliga dee waa waxyaabaha lagu lumo haddii la taqdiimiyo qofkuna inuu taa iska ila waxaa kaloo ka mid ah asbaabta itibaaca alhawa yacni waxyaabaha keentay buhuuru lbidac inay bidacu soo baxaan in ixdaad fi ddiin in firx soo baxaan oo dee diintii ilaahay tabaaraka wa tacaala la ilaaliyey jidkii toosnaa in la garab maro jaadadii aljaadda assunna inuu qofku raaco asbaabta waxaa ka mid a itibaacu lhawa hawada waxaa lagu itlaaqa hawa nafs waxa naftu dee ay doonayso iraadatuha ahwa baana lagu jamciya macnaheeduna waxay tahay dee waa qofku wixii uu doonayey qofku wixii uu doonayey ayuu sidii kii yidhi la jiifiyaana bannaan yacni dee qofku wixii uu doono ayuu markaa u leexinaya ilaahayna tabaaraka wa tacaala arrintaa dee waa la diidey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waa loo diiday inuu hawadiisa raaco walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun ha raacin waa nahyi waa taxdiir hawada aladiina laa yaclamuun walaa tattabic ahwaa'ahum waqul aamantu bimaa anzala allah yacni calaa kulli xaal qofku wuxuu doonaya inaanu raacine inuu yidhaahdo maxaa sugnaaday culammadu waxay diidaan inuu qofku wax iska ictiqaado ama madhab iska ictiqaado ama ra'yi iska ictiqaado ama xisbi iska ictiqaado ama afkaar intuu iska ictiqaado yidhaah waxbaan u raadinaya dee waxbaa u raadinin waa inaad tidhahda daliilka sharciga ah alistidlaal uma alictiqaad istidlaalka iyo daliilkoo la dalbo dalabu daliil inuu qofku daliilka raadiyo daliilkii saxda ahaa xadiiskii rasuulka sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam taasaa ka horraysa calaa kulli xaal itibaac alhawa waxay ka mid tahay waxyaabaha asbaabta ugu daahirsan weliba ee marka firaqa la eego laga bilaabo khawaarij tii ku xigta shiicada qadariyada murji'ada muctasilada suufiyada wax allaala waxa fira ilaa kuwa maanta ee kolba shaar xidhanaya ilaa kuwa maanta jira sababtu waa hawo ba ku jirta marka dee inxiraaf baa dhacaya inay ka leexdaan jidkii toosnaa inay ka leexdaba markaa ka dhalanaysa taasina markaa waxyaabaha ugu muhiimsan dee qofku haddii uu hawadiisa markaa wuxuu doono kolba uu rumaya haddaanu odhan daliilka iyo adilada sharciga haddaanu dalbin baaraka allahu fiikum taasina waa waxyaabaha ugu daran waxaa kaloo dee hawada ka mida qofku marka la ydhaha xaqa raaca ma daliilka loo sheego inuu yidhaahdo annaku weligeeya allahi waan soo jiri jirnay maa wajadnaa waxan aabaa'ana kamaa naasog inaa wajadnaa aabaa'ana calaa umma qolooyinkii hore gaalada marka la ydhaha xaqa raaca ama kitaabka raaca marka lagu yidhaahdo waxay odhanayeen aabbayaashayo ayaanu ka soo gaadhnay calaa umma diin baanu aabbayaashay ka soo gaadhnay maa samicnaa bi haada fii aabaa'ina alawaliin taasina de waa jaahiliyo marka qofku waxyaabahaas inuu iska ilaaliyo maa samicnaa bi haada bal inuu qofku raadiyo hadduu yidhaahdo weligaa waxaa maan maqan ama hebel maad ka cilmi badan tahay waxyaabahaasi dee waa waa xujo daciifa ama dee waa caqligiisu waa naag hebel maad ka cilmi intaasuu kusoo jireeye waxaasi daliil maaha daliilkunbaa la raacade ee qalbigaagu waa inuu tacdiimu daliil daliilka inaad weynaysaan shaksigu yaanu ku weynaanin ilaa hadduu shaksigu ku weynaado laftaadu waa lumaysa hadduu shaksi kugu weynaado marka tacdiimu daliil tacdiimu lxadiid xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qalbigaaba inu kun haddaad tidhaahdo soddon sano dhigaya xadiidka ama soddon sano u dhigaya tafsiirka dee qofkii xujadiisu waa xujo daciifa markaa ee daliilka iyo adilada baa laga sheekeeya baaraka allahu fiikum waxaa ka mid ah asbaabta sababta shanaad alqowlu fi ddiini bikayri cilmi asbaabta keentay iftiraaqa ama dee ixdaad fi diin diinta in wax lagu soo dariyo waxaa ka mid a ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa in laga sheego waxaanu ilaahay tabaaraka wa tacaala odhan in laga sheego alqowlu fi ddiini bigayri cilmin ama ataqawulu cala allah ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad tidhaahdo sidaasuu yidhi waxaanu ilaahayna odhan taana qodobka ama masalada in badan baa dee laga digay ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay muxaramaadka waaweyn baa lagu tilmaamay wuxuu uhi ilaahay tabaaraka wa tacaala qul inamaa xarama rabbii alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batar yani ilaahay tabaaraka wa tacaala muxaramaadkiibuu inoo caddaynaya isagoo muxaramaadkii inoola caddaynayo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu xareemay fawaaxishtii wax allaalo waxii maa yustafxash ee dee aadka u xun sinada liwaadka ee faaxishka ah keeda daahirkii ka baatinka ismiga macaasidii iyo dunuubtii baqyigii dadka in lagu xadgudbo bikayri xaqi wa an tushrikuu billaah shirkiguna muxaramaadka ku jira waayo dee wax xujo iyo suldaanno ma laha shaahidku wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun ilaahay tabaaraka wa tacaala in laga sheego diintiisa ama shareecada waxaanu ilaahay tabaaraka wa tacaala odhan qofku inuu ka sheego waxaasi waa xaaraan waxaasi waa xalaal waxaasi kaasi waa kaafir kaasi waa faasiq kaasi waa mubtadic yacni wax axkaamta maaragtay shareecada inaanu qofku dee axkaamtaa shareecada inuu ilaaliyo alle iyo rasuulkana waxaanay odhan inaanu qofku ka sheegin taasina waa waxyaabaha ugu khatarta badan walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ha raacraacin waxaanad cilmi u lahayn ha raacraacin waayo ina samca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waayo maqalka iyo aragga iyo indhaha iyo qalbiga dhammaan waa la isweydiinaya marka baaraka allaahu fiikum qofku dee inuu waxa uu odhanayo inuu u meeldayo hubsiimo maxaa la siistaa hal baa la siistaa waxaad leedahay weliba diinta aad ka odhanayso inuu qofku iska ilaaliyo baaraka allahu fiikum alqawlu cala allahi bikayri cilm waxaa kaloo ka mid ah asbaabta aljahlu bisunna waana ta ugu daran qofku dee maadaama sunnadiiba aanu garanayn sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddaanu kala saarayn ka waran axaadiistii saxda ahayd alaxaadiis almaqbuula axaadiista la aqbalayo axaadiista marduudka ah ee la radinayo rasuulka wixii ka sugnaaday sala allahu calay wasalam waxaan ka sugnayn oo uu dee wuxuu doono iska yidhaahdo dee qofkaasina bidco ama hawo ama ra'yi ama diinta ilaahay furqa ayuu kusoo daray waayo waa inuu kala saaro wixii ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam iyo dee wixii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnayn weliba jahligu waa dee alwaan waa anwaac waa asmaa jahligu waa intaasoo alwaan intaasoo nooc marka qofku inuu iska ilaaliyo jahliga diinta ilaahay tabaaraka watacala inu barto inay dee muhiim tahay oo ay diintii u ilaalinay hadduu jaahil yahay dee diinta ilaahay u dhaawacaya subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ka mid ah asbaabta sababta toddobaad itibaacu lmutashaabih waxyaabaha duhuurulbidac bidcada keena ama asbaabta dee furqada keenta ama iftiraaqaba asbaabta keenta waxaa ka mid ah inuu qofku raaco wax mutashaabiha qofku inuu raaco mutashaabihaad mutashaabihaadkuna waa wax qofki iska ka ishkaalgelaya ama ha noqoto aayad qur-aana oo dee ka ishkaalgelaysa isagoon dee salafkii iyo tafaasiirtii salafka iyo tafaasiirtii ahlucilmiga iyo isagoo si cilmiyeysan baan u baadhin ayuunbuu aayad la boodaya dee waan waynu waynu naqaanaa aayaadka dee sida qadan laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu lbasir firaqa ahlu tacdiilka la yidhaha firaqa ku lumay baabka la yidhaha alasmaa wasifaat ka bilow alfahmiya waalmuctasila waalashcariya waalmaaturidiya waalkullaabiya firaqa ku lumay baab alasmaa'i wasifaat firaqa lumay gebigooduba laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasir si kale ayuunba aayadda iskugu daba rogtay laysa ka midlihi shay-un wax la midi ilaahay tabaaraka wa tacala ma jiraan idan waxay ka fahmeen mafhuumka aayadda iyagu ka qaatay cindahum waa dee sida iyagu u fahmeen ilaahay wax sifaaba inaanu lahayn inay tacdiiliyaan ama inkaariyaan sifaadka ilahay qaarna dee tacdiilkoodu waa kulli waynu naqaana qaarna tacdiilkoodu dee qaybna way sugaan sida ashaacirada toddoba sifay sugaan dee qaybta kalena way diidaan marka waxaa ishtabahat calayhim waxa ka ishkaal gashay qowluhu tacaala laysa ka mitli shay dadka qaar waxaa ka ishkaal galay waman lam yaxkum sidaynu tilmaami doonno bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafir ishtabahat calayhim qoladii khawaarijta la odhan jiray waxa ka ishkaal gashay ama mutashaabi ka noqotay waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun hadduu u celin lahaa adilada sharciga ah muxkamka hadduu celin laha almuxkamaat hunna umu lkitaab aayaadku dee waa laba midna waa aayaat muxkamaat oo waa umu lkitaab wa ukhara mutashaabihaat qofka muuminka ahi ee dee ilaahay ka cabsanaya wixii ka ishkaal gala inuu u celiyo muxkamka raddu lmutashaabih ila ila almuxkam waa qawaacidda shareecada wixii kaa ishkaal gala hala boodin ha boodin wixii ishkaal galaa waxaa loo celiyaa adilada sharciga loo celiya baaraka allahu fiiku taana dee adiladu in badan bay ka warrantay waxyaabahay ku lumeen firaku ama dee maxaanku yidhaahdaa kuwii hore qadiiman wa xadiidan waxay ku lumeen asbaabteeda taasa ka mid waaye itibaacu mutashaabic calaa kulli xaal wuxuu ka mid yahay waxyaaba waxaa kaloo ka mid a sababta sideedaad asbaabta duhuur lbidac alakhdu bikayri ma actabarahu sharcu dariiqa liihbaati alaxkaam qofku waxaanu sharcigu ka dhigin maal masder wax laga qaato qofki inu wax ka qaato waayo shareecadu waxba wax laga qaataa alkitaab sunnaha ijmaacii salafka qiyaaska saxdaa eeg adilo waxa jirta sharciga oo bimacnaa dee masderka tashriica ama adilo wax laga qaata jirta qofku meelaan meesha ahayn hadduu yidhaahdo waan riyooday waxaasay ila tahay xikaayaad israa'iiliyaad waxaa nugu dhacday beri bay dhacday wax allaala waxaasoo dhan diin maaha manaamaadka xikaayaadka calaa kulli xaal qofku masarka sharciga wax laga qaato waa ina taqaano kitaabkii sunnadii ijmaacii iyo wixii sugnaaday qofna waxaa kaloo ka mid ah sababta sagaale alguluw fi bacdi alashkaas qofku waxaa ka mid a waxyaabaha dadka lumiya ama asbaabta ibtidaaca inuu xadka ka saaro isagoo tacdiiminaya shuyuuq ama ashxaas markaa derajadoodina u dhaafinaya markaa ma odhanayo sheekha waynu jecel nahay laakiin maxaan deliladni waa kii ibnulqayim kita wadaadkii la odhan jiray abu ismaaciil alharawi wuxuu ahaa min alxanaabila abu ismaaciil saax wuxuu leeyahay kitaabka la damu lkalaam marka meelo badan kitaabkiisii manaasil asaa'iriin bayna iyaaka nacbud wa iyaaka nastain waka ibnu lqayim ku sharaxay madaarij saalikiin ibnu lqayim meelo badan baa alfaado maaragtay aan sharci ahayn tacbiiraad aan sharci ahayn ayuu cabirayaa abu ismaaciil alharawi raximah llah wuxuu leeyahy ibnu lqayim intuu meel qabtay meelo uu qaybinayo dee istilaaxaadkii sheekadii suufiyada ayuu shubaya markaasuu qabtay ibnulqayim raximahullah wadaadkuna dee waa xirta waa xanaabiladii wuxuu markaa yidhi sheekha waanu jecelnahay laakiin xaqa ayaanu haddana ka jecelnahay buu yidhi marka calaa kulli xaal dee waa waa uu jeclaa laakiin xaqa ayaa sheekha ka weyn marka calaa kulli xaal taana qofku inuu iska ilaaliyo wax aan xaqiisa ahayn inuu siiyo waayo qofku markaa bidcuu ku dhacaya ama dee ixdaasu diin inuu diinta wax kusoo tago sababta tobnaad kitmaanu lxaq waxaa ka mid ah asbaabta keenta in diinta wax lagu soo daro ama ibtidaac fi diin ama ixdaas fi diin kitmaanu lxaq qofku xaqi inuu qariyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu ballan ka qaaday dadkii kitaabka la siiyey ahlu kitaabka ahaa iyo dadka muuminiintaaba in ay xaqa qariyaan inay xaqa caddeeyaan ma ujeeda oo dee ay sameeyaan bayaan oo aanay marka xaqa qarinin ayaa ilahay tabar waana ballan ilaahay tabaaraka wa tacala miisaaq uu markaa ka qaaday calaa kulli xaal xaqa in la qariya waa asbaabta keenta xataa waxaa faafaysa intishaaru lbidac haddii wixii laga aamuso oo qofkii uu dee wixiiba caddayn waayo oo weligaa gudmalu xun aad ku jirto ee qofkii wixii haddaanu caddayn ama wixii aanu kala saarin bidcadina waa faafaysaa intishaar fara badan uu ku dhacay taana shaykhulislaam baa ka hadlay raximah allahu tacala raxmata waasica ma helaysid buu ihi mubtadic ilaa qofkaa mubtadica wuxuu jecel yahay inuu qariyo nusuusta isaga khilaafaysa nusuustan madhabkiisa radiyeysa nusuustan bidcadiisa kashifaysa ma jecla in la sheego ama axaadiista maaragtay bidcadiisa radiyeysa ama in la qoro ama in la ururiyo ama in la radiyo ma jeclaanayo xataa in la faafiyo waayo dee bidcadiisii uu karaahiyeysanaya isaguna godmalxu buu ku jiraa waxaana uu diidaya bidcadiisii in la radiyo calaa kulli xaal waxaa kaloo ka mid a asbaabta ugu sukutu kasiirin min alculamaa waxyaabaha dee bidcada culummo fara badan wixii hadday ka aamusaan intaasina dee ay khatar keenayso lafteedu inkastoo dee rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka ansaxay yacni mar kastaba ama wakhti kasta waxaa jiraysa daa'ifa ama koox baa jiraysa mansuura oo xaqa ku taagan oo aanu dhibayn ka khilaafa iyo ka hoojiya xataa yaatiya amrullah marka taa waynu ictiqaadsana inay jirayso daa'ifa mansuura ilaa qurbi qiyaami saaca ama ilaa qiyaami saaca dad xaqa ku taagan oo xujada ilaahay ku taagan tabaaraka wa tacala fii kulli casrin inay jirto dee rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam diintana waa la caddeeyey saynu tilmaannay markaa intaasina waa asbaabtii ugu muhiimsanayd buhuur albidac in yar oo koobanoo xagga in yar oo koobanoo haddaan ka tilmaamo alkhadda taariikhi in yar oo koobanoo xagga taariikhda marka ama nashada qaabkay firaq u kala horreeyeen kolay firaqii mucaasirka ahaa culummada iyo wadaadada inoo taataabanaya laakiin intii qoladaa hore yara taataabanayaana qoladaa hore khad taariikhi bidacu ama diinta wax lagu soo daraa hal mar keliya may wada bilaabmeen kolba waxbaa soo baxayey kolba ra'yi kolba masalo kolba bidco weliba fii amaakin mutabaacida amaakintuna meelo kala gaargaara mar basra mar maaragtay kuufa mar kolba meelo kala gaargaara iyo wakhtiyo kala gaargaara masaa'il kala nooc nooca baa soo baxayay taasina waa shay markaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam ama dee wakhtigii rasuulka sala allahu alayh wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu baaqi ahaa oo dee waxyiga ama qur'aanka waxaa lagu soo dejinaya saddex iyo toban sannadood oo rasuulku waxyu ku soo degayay wuxuu samaynayay tabliiq inuu dadka xaqa gaadhsiiyo risaaladii inuu dadka gaadhsiiyo inuu diinta caddeeyo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xataa kamula diin diintu waa dhammaystirnay nicmadii taan bay noqotay kadibna ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kii oofsaday ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisii waa kii oofsaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakhtiyadiisii waxaa jirtay wakhtiyadii rasuulka sala allahu alay wasalam bawaadir ama dee maxaa la odhan karaa yacni guduul waxyaabo iska hordhac oo kale ah oo waktigii rasuulka soo baxay salawaatu ullahi ale may ahayn dee ama bidcat aljahmiya ama dee duhuur madhab ka madhab sidii madhab may ahayn laakiin waktigaa rasuulka waxaa soo bixi jirtay waxyaabo nawaadic ama yacni buduul baa soo bixi jirtay muqadimaad oo kale waxyaabo hordhaca baa soo bixi jirtay waktiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa soo baxay ninkii dee qisadii waa garanaysaa qisatu dilkhuwaysra ninkii xadiiska uu soo saaray bukhaariga iyo muslimka ninkii qisatu dilkhuwaysra ninkaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu ninkaasi ictiraaday rasuulku waxbuu qaybinayay calayhi salaatu wasalaam rasuulku markuu qaybinayey ayaa wuxuu ku yidhi icdil yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow cadaalad samee waa ninkaas isagoo rasuulku wax qaybinaya rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam weylak hooggaagay yaa cadaalad samaynaya haddana anigu cadaalad samayn kadibna cumar waakii ku yidhi rasuulka ilaahay oo idaa aan qoorta ka jaray sal alla alay slam markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaasoo kale culamadu waxay ku sheegeen waxaa soo baxay nasacaad ama dee hordhac hawo iyo wax khilaafaya kitaabkii iyo sunnadii ama dee tashkiik ama maaragtay markaa wax mukhaalafo baa soo baxaysay marka waxaa lagu tilmaamay qisadaas oo kale inay tahay waxyaabihii ugu horreeyey hordhac ahaa ee wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam cahdigii nebiga dhacay inay ka mid tahay rasuulku markaa wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam iska daa fa inna lahu asxaaban waayo wuxuu leeyahay asxaab buu leeyahy uu xaqirayo midkiin salaadiisa marka salaadooda loo eego soonkiisa uu xaqirayo marka soonkooda loo eego yani wuxuu ka warramay yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min arami calaa kulli xaal waa waxaa soo baxday hawadii iyo buduurteedii ama midhaheedii waxyaabihii ugu horreeyey ayaa markaas soo baxay waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee dadba iyaguna waktigii aakhirkii cahdigii nebiga intaanu dhiman salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi in yar ka hor intaanu dhiman dadba iyaguna inay nebi sheegteen oo mutanabbi'uuna alkadaabuun ayaa iyaguna soo baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wakhtigii abibakar asidiiq radia allahu tacaala canhu dee riddaa dhacday marka abubakar radia allahu tacaala canhu dee wuu muqaawimeeyey wakhtigii cumar ninkii sabiiq ee isaguna qisadiisiiyo qadarka maxaankula markaa ka warramay ee uu garaacay marka calaa kulli xaal wakhtiyada hore waxaa dhacday nawaadic ama buduur ama muqadimaad la odhan karo sharcigii bay ku caaridayeen oo hawadoodii ayay sharcig culammadu qaarna ibnulqayim raximahullah wuxuu isagu tilmaamaa cidda ugu horraysa ee caariday kitaabka ilaahay amar ilaahay leeyahay cidda ugu horraysa caaridda ibliis bu ahaa marka ibliis baa yacni kii ugu weynaa horta mubtadacada ka ugu weyn ee caariday amarka ilaahay waktigii ugu horreysay culamadu waxay ku tilmaameen ninkan ibliis oo amarkii ilaahay markii la yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya markiiba diiday ee yidhi aniga waxaad iga abuurtay maaragtay waxaad iga abuurtay naar baad iga abuurtay isagana dee waxaad ka abuurtay wuu diiday inuu marka usjo calaa kulli xaal waxay taasi markaa tilmaamaysaa inay bilaabmeen wakhtiyadaas nasacaad ama muqadimaad inay markaa ay bilaabmeen laakiin markii la odhan karo bidacu caadibay usoo daahireen waa waktigii bacda maqtal cuhmaan markii la dilay cuhmaan radia allahu tacaala canhu markii haddaba cuhmaan la dilay horta xadiiskii xudayfa dee isagu waa ka caddaynaya inuu markuu cumar dhinto inuu cumar yahay dee albaabkii waa kii xadiiskii dheerae xudayfa kadibna wuxuu tilmaamayaa marka markuu cumar cumar waa albaabkii markuu cumar dhinto ee dee cuhmaan in halkaa markaa fitanka ay bilaabmayso marka waktigii cuhmaan bin cafaan xam baa jirtay ama waxaa jirtay hamasaad xooluhu maaragtay cuhmaan sidaa ku sameeya uu ku xadgudbaa ciddu doonuu siiya waxbuu cunaa yacni cuhmaan radia allahu tacaala canhu khaliifadii bay markaa dadka qaar hams marka ay ku bilaabeen inay tacniyaan khaliifadii raashidka ahayd toosna kadibna dee la hawa ku jirtee kuwa dacniyaya hawa ku jirtay sidaas aakhirkii waxay sababtay hadalkii in uu dhinto cuhmaan binu cafaan cuhmaan binu cafaan ilaahay raalliha ka ahaado waatii la dilay kadibna bacda maqtali cuhmaan wuxuu leeyay sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah bacda maqtali cuhmaan markii cuhmaan binu cafaan dhintay waxaa soo baxay bidacii sida waxaa markiiba soo booday bidacii oo bidcat alkhawaarij oo ay garab socoto bidcadii shiicadu marka calaa kulli xaal waxaa soo baxay tii khawaarijta tii shiicada tii qadarka ilaahay ka warramaysa inaanu dee qadarka ilahay inay diidaan bidcadii asmaada ilaahay iyo sifaatka ilaahay iyo daatada ilaahay inay daatada ilaahay iyo asmaadiisa ay diideen in irjaagii baa soo baxay calaa kulli xaal masaa'il fara badan oo noocaasa oo ahl alahwaa ay markaa bilaabeen ayaa markaa soo baxay markaa taasi waa waxyaabaha ugu horeeya duhuuru lkhawaarij haddaan ku bilaabo duhuuru lkhawaarij waxay aada uga warramayeen oo ay markaa qadiyadii taxkiimka aada u tarkiisinayeen oo ah xukunka ilaahay baa leh laa xukma ila lilah intaasay markaa xukunka ilaahay baa leh qadiyadii cali iyo radia allahu tacaala canhu mucaawiya ay isku qabteen ee loogu talagalay in la dhexdhexaadiyo taxkiim la sameeyo masaladaasaa ugu darnayd ee marka ay ka boodeen ta halkaasaa marka calaa kulli xaal maqaaladaa la yidhaha khawaarijtu ay ka bilaabmatay kadibna waxay maqaaladooda iskugu imanaysaa ama bidcada khawaarijtu inay gaalaysiiyaan qofka macsiyo ku dhaca altakfiiru bilmacaasi qofka khata ama dembi ku dhaca inuu galo waayo waxay yidhaahdeen ilaahay baa xukun kale qofkii xukunka qur'aanka khilaafaana dee mukhti buu noqonaya dembi buu ku dhacaya mar hadduu dembaabana uu gaaloobayay halkaasay markaa u boodeen waa qoladaas oo macaasida iyo qofka dembi markuu ku dhaco inuu markaa gaal waxaa kaloo masalada ugu muhiimsanayd in imaarada iyo qofka muslimka ee amarka marka haya ama talinaya in lagu baxo taa lafteeduna waxay ka mid ahay masalada labaad ee imaaradii markaa dee calina waa takfiiriyeen mucaawiyana markaa waa tagfiiriyeen kadibna sidaasay muslimiinta dhiiggoodii iyo maalkoodii iyo cirdigoodii ay ku xalaashadeen halkaasaa markaa wuxuu leeyahy alimaam albarbahani raximahullah wa kaana qatluhu yacni cuhmaan markii cuhmaan la dilay awalu furqa wa awalu likhtilaaf halkaasay markaa ka bilaabmatay kadibna hawadii iyo bidcadii iyo takfiirkii ayaa markaa halkaa ka bilaabmay kadibna bidcadii shiicada kadibna bidcadii maaragtay qadar marka calaa kulli xaal waxba ayaanan maaragtay waktigu waa iska koobkooban yihin marka bidcu sidaasay ku bilaabmeen khawaarijtuna dee waa awalu firqa kadibna tataabuc ayaa bidco kale bidcadiiba bidco kale bidcada bidca gasha shicaar kale magacyo kale asmaa kale shaadhar kale ilaa inta qiyaamahana dee shaadharkaa faraha badan u soconayaan culammaduna way nooga sheekayn doonaan shaadharka iyo shicaaraadka iyo madaahibka iyo magaca iyo asmaada iyo kolba kaarhkaa la bedelayo wallaahu tacaala aclam billahi tacaala